maamulka la magacbaxay jubbaland ayaa faahfaahin ka bixiyey dagaal ay maalintii shalay kula wareegeen deegaanka raaskambooni ee gobolka jubbada hoose shir jaraa-id oo uu qabtay wasiirka warfaafinta ee maamulka la magacbaxay jubbaland aadan axmed xaaji ayaa waxa uu ku faahfaahiyey dagaalkii shalay ka dhacay deegaanka raaskambooni waxa uu tilmaamay in deegaanka ay si buuxda ula wareegeen ciidankooda lagana saaray kuwii ay dowladda federaalka kusoo daabushay halkaas askar badan ayuu tilmaamay inay isa soo dhiibeen qaar dhaawacyo ahna ay gacanta ku dhigeen isagoo intaa ku daray in ay maxkamadeen doonaan ciddii lagu helo inay dhac iyo dembiyo kale u geysteen deegaanka mas-uuliyadda wixii shalay ka dhacay ayuu dusha ka saaray xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalka iyo saraakiishii hogaaminaysay ciidankii shalay lagu soo afjaray raaskambooni maamulka jubbaland waxa uu kaloo sheegay in ay ciidamo badan ay gacanta ku dhigeen iyaga oo dagaalamaya waa sida ay hadalka u dhigeene wuxuu kusoo gabagaboobay ugu dambeyntii gabaldhicii ayay magaalada raaskambooni si toos ah oo yay gacanta dowladda jubbaland dhammaan ugu soo wareegtay dagaalkan in badan baan anagu yaan ka dignay runtii ciidamo badan ayaa isu soo dhiibay oo gacanteena ku jira mas-uuliyaddiisa waxaa iskale saraakiishii soo mareen habaabisay iyo madaxdii khaladkaas gashay ayaa iskale madax xun ayaa adeegsatay annagu askarigaa lasoo qabtay ciddii si gaara dembi u gashay ninkii guri galay ee bililaqaystay ninkii naa kufsaday ninkii xoolo dadweyne dhacay dembiga u galay ee gaarka ahaa sharciga u ogol taas dowladdaa kula xisaabtamaysa mas-uuliyaddii dagaalkaas dowladda federaalka soomaaliya ee madaxweyne xasan sheekh uu hogaamiyo ayaa iskale wax kasta oo khasaara naf iyo maal meeshaa ka dhacay mas-uuliyaddeeda madaxweyne xasan sheekh ayaa iskale xasan sheekh oo adeegsaday diyaaradaha daroonka ayaa ciidamadiisa laga soo afjaray raaskambooni iyagoona jeediyey hadal ay la yaabeen dadweynaha hanjabaadii oo uu jeediyey maalmihii lasoo dhaafay waxa uu maanta u rogay dhinac kale isagoona dagaalka bilaabay dhanka kalena ciidamadiisa ku daabulay raaskambooni waxa uu maanta afka furtay in uu ciidamadiisa kala soo baxay furmaha dagaalka axmed madoobana uu ku eedeeyey in uu labada ciidan isku baabi'inayo xasan sheekh inta aan ciidankiisa lagu soo jebin dagaalka waxa uu hanjabaad kulul u diray ciidanka axmed madoobe haddana maanta waa isaga oo dhan kale isku rogay si kastaba ha ahaatee maamulka la magacbaxay jubbaland ayaa hadda si buuxda gacanta uga haya deegaanka raaskambooni ilaa haddana lama sheegin dagaal kale oo halkaasi ka dhacay